bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadaani oo kale barnaamijka dhallinyarada toddobaadkani soo saara xili socodsiintiisaba waa anigoo cabdifta axmed maclow ah barnaamijka waxaynu diradda ku saari doonaa xaaladaha kala duwan ay ku shaqeeyaan dhallinyarada farsameeya alaabta jiifka kuwa guryaha kuraasmada iyo miisaska waxaan diradda saari doonaa sida ay ugu shaqeeyaan suuqyada waaweyn ee magaalada sida qutulyoomka reerahooda ay kaga soo dhiciyaan iyo halka ay u iibgeeyaan markii ay alaabtu ay soo saaraan ee saaxiibayaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhallinyarada ee radio snai dhirtayaa la shidin lahaa qof kastoo shankeed beer
dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtayaa la shidin lahaa
sida hordhacba aad ku maqasheen barnaamijka toddobaadkan waxaynu diradda ku saari doonaa mikrofonka radio isnaana la dhex mari doonaa dhallinyarada khutulyoomka kasoo saarta farsamaynta iyo qurxinta alaab alaabta guryaha ee markaasi jiifka ahi iyo nashqadeentaba qeybo ka mid ah guryaha kuwaasi oo inta ugu badan soo saara qalabka xafiisyada magaaladan waxaynu weydiin doonaa shaqooyinkooda halkay u eebgeeyaan iyo sida ay markaasi ay ugu dadaalayaan in ay nashaqadahooda horumariyaan goobaha ay ku xayeysiiyaan alaabta iyo farsamada ay sameeyaan dhallinyaradaasi oo aan mikrofoonka radio snai la dhex qaadnana waxa ay yidhaahdeen sidan marka hore waxaa kusoo dhawaataa radio snai waxaa ka mid tahay dhallinyarada magaalada jowar ku nool ee ku howlan samaynta iyo markaasi dib u dayactirka alaabta jiifka xarunta aad ka shaqaysid iyo qaabkaaad uga shaqaysid iyo nooca alaabta aad shaqaysid oo aad samaysid baalnoo sharax calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku dhawahay idaacadda isnaay ugu horeen aad iyo aadaanad u mahadsantihiin waxaan ka shaqeeyaa alaabaha wareega waxaana ka shaqeeyaa magaalada jowhar shabeelaha dhexe waxaana ka shaqeeyaa sameynta alaabaha wareega nashqadeynta iyo qurxinta waaya alaabaha aad samaysay magacyadooda manoo kale sheegi kartaa iyo alwaaxda aad ka samaysaan wallaahi hodaniyo alaabaha sidii hore oo yacnii marka hore waxaa laga samayn jiray alwaaxdoo kale ilaahay kuma darnaadee iyo kumasaatadan balaawidka a la dhahaayo laakiin hadda waxa dhan waxay kusoo koobmatay kumasaata la dhahaayo laf oo la dhahaayo hadeertaan imaatay waxa dhan ayadaa laga sameeya m b f aa jiri jirtay ayadana way dhabar go-dayba laakiin laftaas hadeertaan soo maxaa farqi u dhexeeya m b f t iyo waxyaabaha hadda isticmaashiin iyo xilligii hore wakhtigii alaabaha alwaaxda laga samayn jiray farqi maxaa u dhexeeya wallaahi farqi weynaa u dhexeeya sababtoo ah alwaaxa alaabta hore alwaaxda laga samaynayo marka la sameeyo waa la moolaynaa waa la istuukeynaa muurleynaa la marinaa haddana waa la kaartaynaa ad howlo badan kadib iyo rinji laakiin midda hadeertaan aan samayna waxa waaye rinjigeeda original ayadoo uu saaran yahay dhowr nashqadooda ay ku imaataa dhowr karlay ku imaataa qof walba yacni kalarkoo rabo dalbado kalarkaanaan rabaa markoo dhow saddex shii haddoo rabo iyo haddoo laba shii rabo waa lagu kala sameeyaa intaasoo kala duwan ilan tii hore waxaa waaye juhdi badanaa la gelinaya tan ayadoo juhdi badan oo kaa galaaya laakiin daal ma dareemay sababtoo ah rinjigeedu wuu marsan yahay adiga hal meelaa wax ka qabanaya bas meesha oo yacni makiinta ay martay waxaa la marinaa istuuko intaasaa ay ku kala duwan yihiin waayahay alaabta marka la sameeyo dadka siday u xiiseeyaan siday u gataan bal sharxadnaysi wallaahi horta niyo dadka johor joogo iyo joor dadka nabaaxigiisa degan aad iyo aaday u xiiseeyaan maasha allah wayna gataan adiga laakiin waxaa waaye dadka magaalada jooga yacni badi saddex shey u gataan laakiin kuwa tuulooyinka ka imaado laba shey u badan inkastoo yacni ayaga meel fog ay ka imaadaan hadda alaabta anaga aan samaynana waxaa waaye armaajadeeda iyo waxeeda dhan wada miraayaa laga dhigaa ilan tuulaa loo qaadaa haddii la dhaana way jabe laakiin magaalada waxaa waaye gaariyaa jira oo ku shaqaysto gaarigaasaa geynayo laakiin tuulooyinka laba shey ay badi qaataan ay xiiseyaan aad iyo aadaynu yacni noogu xiran yahay xiliyada ugu badan mana sharxi kartaa oo alaabtas la gata wallaahi xiliyada ugu badanniyo oo alaabta la gato wakhti uma go'na laakiin xiliyada ugu badan waxaa waaye wakhtiga xiliya oo qorxeed sababta ah marka roob uu do'o anaga shaqadeenoo dhanna waxay ku xiran tahay qorxeedka ilan roob hadduu da'o anaga waxay badi alaabta noo imaad waxaa waaye muqdisho wadadiyaa go'es mar haddee waddadii go'do hoosheen way yaraane moo alaabtii yacni bakhaarka intii hor u taali la oolayso alaabtaas inta taali hadday dhammaatan dadka waxay gataan mawlaaw ilan wadadan ku xirannahay wadada haddee mar go'dane anagana shaqadayna way fadhiisata magaalada waxaa ka jira hoteelo iyo meelo ah, alaab badan looga baado marmar ma jirtaa oo toban koo iyo toban labaatan villa dhan alaabteeda jiifkana gal socodsanayo oo meesha aad mashquul tahay haa way jirtaa in badan marmar yacnii way noo imaataa oo habeen iyo maalin la shaqaynayo yacnii sida nafareenka nafar iyo barka iyo armaajooyinkeena iyo qalabka hoteelka loo baahan yahay mar na lasoo dalbadaa sidaas ay tahayna habeen iyo maalinaan u shaqaynayo maasha allah waayahay mashiinka ay isticmaashaan noo sharax oo alaabtaad ku jirtaa maadaama markii hore gacanta la isticmaali jiray oo loo isticmaali jiray hadda maxaa isbedelay wallaahi marka hore hortan yacnii waxaa lagu jiri jiray miinshaarta gacanta eh laakiin hadda waxii oo dhan waaba fududaadeen oo waxaa imaatay qalab oo elektronic eh een, alaabtan hadda oo m b f ta kuwa markay soo bilaabanaysa waxaa lagu xiri jiray kashawiito Een, laakiin haddeertaan waxaa noola keenay taraabuno waxaa noola keenay een, bistooladooyinkan oo maxaa la dhahayaa isbacda lagu taagayo adiga een, leesaa noola keenay waxyaabo badan aa kusoo kordhay hadda maasha allah alxamdulilah ilan sidii hore oo yacni aan u shaqay jirin marka hore waxaa waaye marka shay gacan aa ku xirays iyo markii electronic aa ku xirays laba ay kala tahay sababto ah gacan markaa ku xirays saddex shay markaa xirto waa daale laakiin markaa electronic aa ku xiraysid waxaa waaye shaqadaadan hamiya uu yeelanay hawshan way kuu fududaanay waayahay qaybihii ugu dambeeyaan soo gaarnay waxaan rabnaa inaan kaa weydiino een, qiimo ahaan alaabta lacagta lagu iibin jiray hadda mida lagu iibiyo maxay farqiga u dhexeeya wallaahi een, wax badanaa u dhexeeyo Een, ilan hadda magaalada waxaa waaye dadkii oo dhan garaasho badanaa labad furtay qiimaha hore lagu gedi jiray waxay ahayd yacni een, marka ugu badan saddex garaash afar garaashaa lagu samayn jiray qiimaha hore loo gadayna waxay ahayd afar boqol iyo waxaa la gadaa iyo labaatan laba shay laakiin hadda waxaa waaye laba shay waxaa la gadooya laba boqol iyo siddeetan laba boqol iyo lixdan maxal sariireed saddex shay haddee noqotan saddex shaygii waxaa la gadooya afar boqol iyo sagaashan xarunta hadda aad joogtid een, ma shiiraa ku tahay ma ma ka shaqaysataa mishaari mayaad ka tahay mise adiga iskale maya ilaa aan yacni inaan wax furto waa jeclahay hamigaasna waa igu jiraa laakiin xarunta haddeertan aan ka shaqeeyo shaqaalaan ka ahay een, joornaatiyaanna ka qaata dadaalkaas ma ku jirtaa oo inaad meel yeelatid wallaahi hamigaas waa waa ku jiraa dadaalkaasna waa haya alxamdulilah in yaraa ay dhiman inta ay dhiman ilaahay ay fududeen waayahay ugu dambayntii barnaamijka dhallinyarada qaybtii ugu dambaysan soo gaarnay waxaa rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha ah dadka see oola macaamishaan ma kaashaad ku gadaan dha- alaabta mise dalab ay ku yimaadaan wallaahi een, marba si waaye dad waxaa jira oo alaab dalab kuu keysanayo oo kuwa bakhaarka aanan ooli oo aala rabin sababtoo ah dadka markee yacni kuwa bakhaarka yaalo ay ku qanacsan yihiin kaashaa lagu siinaa laakiin haddaysan ku qanacsanin waxaa la dhahaa dalab alaala dalabkaad ku qanacsan tahay la imaad waa lagu samaynaa waxaadoo nadiif ay qaada dalabkiisoo la imaana asoo qanacsan oo wixii niga dalbaday waa haystaa alx- maasha allah dhahay oo naga tagaa nashaqado ma jiraan nashaqado oo dadka aad u xiiseeyaan oo aad samaysay haa nashqada way jiraan nashqada haddeertan loogu badan yahay waxaa waaye een, ester jibiska waaye sababtoo ah koobiya ester waaye dadka hadda waxay u badan yihiin midaas waaye waayahay een, dadka magaaladan oo nashaqadaha idinka soo dalbado ma website whatsapp iyo meelo ma idinku soo diraan oo nashaqadaha idinkaga soo dalbadaan mise idinkaa nashaqada la imaado mise isagoo warqad ay idin keenaan maya marba si waaye markay annaga ay noo imaadaan waa tusnaa kuwa annaga aan hayn hadday qancin waayaan ayagaa oo la imaado oo yacni een, aaladahan haddeertaan la isticmaalayo whatsappka iyo messengerka iyo meelahaasay noogu soo diraan qaybtii ugu dambaysa soo gaarnay adiga ka dhalinyaro ahaan agabka aad samaysid ee aad farsamaysid muu ku felin yahay noloshaada iyo midda reerka wallahi alxamdulilah een, yacni qof walba horta yacni een, iimaankiisa waaye iimaankaada hadduu dhammaystiran yahay shantaada waqtina aad dukanaysid wax yar hadday ku soo galaan iyo wax badan hadday ku soo galaan waa ku qanacsan tahay sababta ay ilaahay arsaaqada asaa la baabixiimo marka alxamdulilah maalintii hadday ugu badato toban doolar toban iyo shan doolar wixii soo gala adiga ayaraata abadnaata waa ku qanacsannahay qoyskana waa ku maareeya maasha allah waayahay alaabta la sameeyo oo dadka ay qaataan ma jiraan kuwa la qaaday oo idinku soo noqday oo la dhahay ama intaa jaban ama intaa furan ama ma fiicna ama nashqadaan rabnimo aha wax un oo idinku soo noqday wallaahi dhowr bar waa aragnay een, marxaladadahaas oo kale laakiin sidaa ku xalin karno Waa lagu waan ku xaliyaa.
xaliyaa ilan qof waxaa arkayba wuxuu asi kaa dalbaday oo nashqadii asi oo kuu keystay oo wax ka bedelna markaa u samaysid oo baxo oo xaafadda geysto laba bir kadib waa kugu soo noqonaya ilan wuxuu ku dhahaa madaxa sidaan ma ahayn nashqada madaxa sidaan ma ahayn een, maxaa la dhahaa, tasriix sidaan ma ahayn armaajada sidaan ma ahayn marka sidaan ku qancin karna hadduu yacni uu jecel yahay tasriix in laga bedelo waa laga bedelaa hadduu jecel yahay in madax laga bedelo waa laga bedelaa hadduu jecel yahay in armaajada weyn laga bedelna waa laga bedelaa ilan macaamiisheen uu ka mid yahay anagana macaamiil inay naga halaawda waa necab waxaa jira dhallinyaro adoo kale oo magaalada waxba ku haynin xirfadna lahayn qorshana lahayn ma jiraa kuwa aad la talisood kula talisay inay shaqadaada ku soo biiraan iyo kuwaad wax bartay oo adi macalin ah u tahay ma jiraan wallaahi horta maasha allah een, kuwa macalina u ahay waa jiraan oo haddeertaan magaalada ka dhex shaqaystaan oo maxaa la si een, farsamadooda iyo waxooda wax ku dhacsadaan dad badanna waa arkay oo yacni in badan dadka yacni markay shaqaysanaysid waxay ku dhahayaan maxaa u shaqaynaysaa maxaa u ordhaysaa laakiin markaa aad tahay nin rag oo shaqaysanaya meel iska soo bixin karo noloshaada adaa ku filan oo maarayn karta laakiin markaa tahay qof seegseegi oo subaxdii yacni lix sac ka soo kacaayo lix sac waxay ka dambeeyeen magaalada soo galaayo hooy iyo aabba dhibaayo yacni wax ma qabsanaysa ilan hooyo horta hooyo iyo aabbo in badan wax makuu diidayan way ku siinayan wayna ku haninayan waanadood haddaa qaadan weysa hooyo iyo aabba yacni adduunyadan inay joogaan ma loogu soo talagelin way dhimanayaan laakiin muhiimadda yacni dhallinyarada hadeertaan jirto aan u sheegaayo aan ku aninayo waxay tahay ninka ragga ah wuxuu ku fiican yahay inuu xooggiisa maashto oo dhididkiisa wuxuu soo shaqaysto hooyadiis iyo aabbihiisna oo gacanta ka saar markaas hooyana way ku qancay aabbana wuu qancaa laakiin haddaa dhahdeed anooy adoo lagugu soo daalo oo lagugu soo tiri tacabeele aa haddana adoo weyn oo maxaa laas meel meel alaal meeshaa rirtid mari kartid aa hooyo aab waxaa kusii dhibay waxaan cunaan rabaa waxaan kula bistaan rabaa adoo cunad haa adoo cunadaadii iyo waxaadii lahaayo aa haddana waxaa kusii aa kusii kalifeew inay dharkaadii iyo kabtaadii ayada ay ku galaan aa adin lagu guriyo sababtoo ah yacni adoo shaqaysan karo oo og inay caafimaad qabtid laba mar saddex mar hadday ku dhahaan wiilkeegiioo shaqayso yacni adigla aa dhiidhid way ka aamusayaan ilaan waxay dhiidayaan halhaas inaad isku calol xumaatid adi shibaa lagaa dhahaa halhaasna waxay dhahayaan goormee yacni hooy mar walba way ku fikirya cunugkeeda haddousan shaqahaysanin waxay dhahayan cunugaaga mar un waa kuu soo shaqaey doonaa mar walbana hooyooyinka waxay ku haamiyaan ay ku rajawan yihiin wiil ayaga ay dhaleen oo lacag u keena oo dhahay hooya intaan adaa iskale way ku qanceen
runtii dalka dibadda waxa nooga yimaado waxaa nooga wanaagsan waxa anaga aan samaysano sababtoo ah halkan haatan aan taaganahay waa carwo weyn tanna waxay abuuraysaa dhallinyaro aad u fara badan inay goobtan ay ka shaqeeyaan oo ay qutriyoonkooda ay ka dhacsadaan mashruuc aad u fara badan weeye annagaa samaysanay dhallinyaro badan baa ka shaqaysta oo caruurtooda ka bisha nolol maamilkoodana ka dhacsada oo wax soo saar aad u fara badan baanu leenahay taasi haddii dhallinyarada lagu dhiirigeliyo iyagaa wax qabsanayo oo wax la soo baxayo waxaan anagu samaysan karno haddii dibaddeena laga keeno anigu waxaan u arkaa khasaare ahaan wax wanaagsanna ma aha xaqiiqatan dhabta waxaynu u baahannaha keliya dhiirigelin waayo waxaan aragnaa waxyaale aad u fara badan oo annaga aynu qabsan karno oo dibaddeena laga keeno taasna waxaan u arkaa inay tahay mid markaasi aanan loo baahnayn wakhtigeedana aan taagnayn ilaah dhaqaalaha waxaa lagu heli karaa dhallinyarada oo wax soo saaraan waxayna dhallinyaradu ay kaga badbaadi karaan inay itahriibtu ninka dhallinyarada ah haddii wax loo sameeyo waxa xaqiiq ah waxyaalahaas oo dhan inuu ka badbaadayo waxaana wadadaasi lagu gaari karaa
waxaan soo saarnaa run ahaanta alaab aad iyo aad oo cajiib u ah mafaan dhibaataa waxaynu weysaa afar labaatan sac sidaasaa u shaqeynaa waxaan ka bariisaynaa waxay tahay alaabtaa run ahaanti alaabtaas wax dhibaato ah ma oye wax faa'iida aan ku qabno ma laha
anaga wax soo saarkii dalkaanu nahay laakiin dadkii aan deegaanka la ahaynioo in ay magac iyo muuqaal iyo wax walba noo muujin lahayne waxay isku dhiibeen dibadda annagoo ayuu nooc soo saari karno hadday noqoto muhanadka maleesiyaanka waxoo dhan annagoo samey karno oo allay lehee dalkeenna qiimo aan u yeelnay baa qiimo diladna lagu sameeyey horta midda ugu horraysa taas baan ka caawanaynaa gaar ahaan annagoo wax soo saarkeena oo aad iyo aad u wanaagsan yahay oon allay lehe maasha allah nolosheenii iyo waxeenii oo dhan uu mustukafi ku ah xooggeenii in aan wax soo saaro karno oo allay lehe dadka adduunka la jaan qaadi karno laakiin inkastoo anigu adduunka la jaan qaadi karno waxaa qiimaha noo yeeli lahaa ah dadkii oon aan wada nooleen oo isku deegaankaeen oo dhiigga iyo wax walba aan isku hurayni ayaa qiimo dilistii ugu
dadaa jira oo waxaan hadda sameeyeen saaki dhan kuwaanay jeehayeen dadkaas waxa waaye markii loo baahdo waa la soo wacaa waa jeexjeexayaan waa ka tegayaan wixii kale aniga iyo ninkan iyo ninkii baxay aad samaynayno maalintii marka la yidhaaho ha la soo saaro waxaa soo bixi kara asagoo weliba oo kumbaleeta aan ahayn laba shaya loo qabtaa mar makiinada laga soo saaraa makiinada markii laga soo saara markaas rakibaadda markaasa laisku rakabaa marka markaa adiga toban xabbo aad samaynaysid tobanka xabbo maalinkaa makiinada ka soo saaray markaa ka soo saarto nin kalaa jooga haddana oo isku rakabaayo marka maalin makiinada laga soo saari iyo laba maalin rakibaadda ay qaadayso saddex maalin ay kaa qaaday
dhalinyarada ugu badan ee soomaaliyeed ee geyga ku sugan waxaa u suurtageliyey in gudaha dalka ay ku hakadaan shaqo abuur kala duwana ayagoo ay samaysteen dhalinyarada ku nool magaalada jowhar ee sameysa alaabta jiifta iyo kuraaska iyo qeybaha kala duwan ee qurxinta guriga ayaa ah kuwa sameeya nashqado ay kasoo minguuriyaan kuwa reer galbeedka iyo kuwa social mediaha ay kasoo arkaan kuwaasi oo ay kasoo dalbadaan bulshada qudheedaba dhegeystayaal saaxiib yaal waxaan intaa kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka dhallinyarada oo aad toddobaadkiiba mar dhegta u raaracisaan islamarkaana aad ka dhegaysataan muujada f megaharts soo saaraha hil socodsiinta toddobaadkani barnaamijka waa anigoo cabdifataax axmed macloowa intaynu ku kulmi doono toddobaadkani iyo midka xiga barnaamij ceynkani oo kale ah eesma dhaafno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu